wasiirka wasaaradda beeraha iyo waraabka xukuumadda federaalka soomaaliya ayaa muqdisho ka daafuray shir lagu diyaargaroobayo shirweynaha qaran ee maalgashiga beeraha iyo cunnada wasiirka oo si faahfaahsan hadalka ugu dheeraaday ayaa bulshaweynta soomaaliyeed u sheegay in wasaaraddu garaba taagan tahay qof kasta oo soomaaliyeedu la yimaada halabuur maalgashi ama ganacsi ama sidoo kale beero lana garab taagan yihiin dalaga iyo sidoo kale qalabkii lagu tabcan lahaaba sidaa la sheegay shirkani waa horudhac shir horudhac ah oo aan ku iclaaminayno in aanu qaban doono shirweyne qaran oo la dhaho shirweynaha qaran ee maalgashiga beeraha iyo cuntada ayaanu qabanaynaa shirkaas markaa wuxuu u baahan yahay in wax badan oo daraasado ah lasoo bandhigo ayuu u baahan yahay wuxuu u baahan yahay in dadkii shirka ehelka u ahaa ee beeraleyda bangiyada bangiyadu waa ogtihiin waxay taageero siiyaan dhaqaale meelaha qaarkood oo si yar oo halkii la rabay aan gaarsiisnayn beeraleyda deemay siiyaan way taageeraan bangiyada beeraha waaweyn dadka ka shaqeynaya odayaashan ay hor fadhiya ay kamid yihiin dhimbir iyo mira iyo ay kamid yihiin iyo odayaashii oo dhan beeraleydu si fiican bay uga soo qayb gashay waan arkaa waa aqaanaa in dadkii ehelka u ahaa laysu keeno oo shirka aynu si fiican ugu diyaargarowno ujeedkiisana waa sheegaynaa laakiin shirka magaciisaba sheegay shirka maalgashiga beeraha iyo cuntada waxaa la doonayaa shirkaas in sidii beeraha soomaaliyeed loo maalgelin lahaa kor loogu qaadi lahaa dadka wax haystaa uu u geli lahaa in wax soo saarka dalka